بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoogaga muqaawamada filistiin oo ku dhawaaqay in in ka badan gaari ay ka gubeen yahuudda sayuuniyadda kana warbixiyey habsami socodka dagaalka ka socda magaalada khaza iyo duqiimo bahalnimo leh oo saacadihii lasoo dhaafa lagu leeya shacab muslimiin ah ciidamada maraykanka ayaa ku dhawaaqay in duqiimo ay ku beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan shiicada rawaafida oo ku yaalla waddanka suuriya dowladda yukrein ayaa iyana duqayn xoogan ku beegsatay goobo caafimaad oo ku yaalla gobolka donistik halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada ruushka iyo kuwa gooni goosatada ah dowladda ingiriiska ayaa ka cabsi qabtay in maalinta dhoolatuska hubka ee waddankaasi ay dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo yuhuudda laguna taageerayo muqaawamada filistiin qodobadaas wixiisa ka horreyn maqli doontaan oo mar kale iyo caalamul-yowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilownay barnaamijka xoogagga muqaawamada filistiin ayaa faahfaahino dheeraad ah ka bixiyey habsamiyo socodka dagaalka ku holcaya magaalada khaza iyo deegaanada daanta galbeed halkaas oo shacabka falastiiniyiinta ay ka kacdoomeen abu cubayda oo ahaa hafayeenka katiibada ciisudiin al khasaam ayaa kelimad uu jeediyey wuxuu uga warramay khasaaraha maadiga ah iyo midka bashariga ah ee yuhuudda ka soo gaaray dagaalada socda ugu horreyn wuxuu sheegay in muqaawamadu ay wanaagsan yihiin ayna ku guda jiraan dagaal malxamad ah oo ay shacabka muslimiinta uga difaacayaan cadowga horarka sahayiinada ee soo duulay wuxuu sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey hannaanka ay cadowgu xasuuqayaan shacabka rayidka ah sida duqaymaha laayaanka ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda aan loo meeldayin ee lagu beegsanayo cisbitaalada iyo madaarista abu cubayda wuxuu carrabaabay in tan iyo markii yahuuddu ay soo galeen khaza ay ka burburiyeen boqol soddon iyo lix gaari ayna dileen boqolaal askari isagoo tilmaamay in cadowga uusan waxba ka faa'iidin duulaankiisa dhanka berriga ah ee magaalada khaza uuna la kulmay iska caabin aad u adag muqaawamada oo adeegsanaya qoryaha shiishka iyo garneelada duliilisada ah ee alyaasiin boqol iyo shan ayaa cardaadiqaha ka dhigay boqolaal ka mid ah gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidanka xambaara ee yahuudda sahyuuniyadda afhayeenka wax iska caabinta ayaa ku eedeeyey ciidamada yahuudda fulinnimo iyo inay dhimashada ka cararayaan ciidanka gumaysiga yahuudda wuxuu ka cararayaa inuu dagaal malaaxima la galo muqaawamada taas beddelkeedna shacabku ayuu casuuqaya ayuu yidhi abu cubayda wuxuu intaasii raaciyey in inkastoo cadowga uu geysanayo weeraro bahalnimo oo kalena shacabka rayidka ah haddana xoogagoodu ay ku adkaysanayaan iska caabin iyo halgan isagoo ku nunuxsaday in marnaba aysan isku dhiibi doonin yahuudda sahyuuniyadda kooxaha wax iska caabinta ayaa mar kale ku celiyey in maxaabiista tirada badan ay ku qabsadeen howlgalkii duufaanta alaqsa ay mari doonaan hannaanka maxaabiis isweydaarsiga ee caadiga ahaa islamarkaasna aysan ogolaan doonin in wax ka sokeeya in maxaabiistaasi ku beddeshaan kumanaan rag iyo dumar ah oo ku jilbi xiran xabsiyada yuhuudda sahyuuniyadda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag qaybaha hore ee caalamul yom ayaad dhegeysanaysaan mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa faafisay maqaal uu qoray mid ka mid a culummada mujaahidiinta waxaana loogu baaqayaa culamaa udiinka muslimiinta inay soo haleelaan safka jihaadka si bulshadu ay dhinac kaga soo wada jeesato dagaalka lagula jiro cadowga sahyu saliibiga ah maqaalkaas waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalka faysal soomaali kaalinta culimmada islaamka ee jihaadka ayuu qoraagu aad isku dultaagay isagoo tilmaamay muhiimadda ay culimmada rabbaaniyiinta ah u leeyihiin masiirada jihaadka iyo in la-aantood uu jihaadka ku dhici karo cudurrada iraadada iyo quluwiga ee masiirada ka leexiya dhabbaheeda toosan waxyaabaha uu allaah ugu naxariistay ummaddan waxaa ka mid ah in wakhti kasta iyo goob waliba uu ugu sameeyey dad difaaca ummaddan oo toosiya masiiradeeda oo ka mid ah ahlu cilmiga iyo ahlu jihaadka diinkana ka hufa dhaqangelin ahaan iyo tandiir ahaanba taxriifka kuwa quluwiga u saaxiibka ah iyo ahlu baadilka islaamkuna kuma hana qaado waxaan ka ahayn labadaasi tiir waa tiirka cilmiga oo ah alkitaabu alhaadi iyo rugniga jihaadka oo ah assayf annaasir kitaabka iyo sayfta oo ay kala wadaan culimada iyo mujaahidiinta ayuuna xaqa ku istaagayaa haddii mid ka mida labadaasi tiir la waayana waxaa imanaya dulduleel turaanturooyin masiirada jihaadkana waxay noqonaysaa mid qalloocata oo gebidhaclaysa ayuu leeyahay caasim almaqribi oo ah qoraaga maqaalkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab wuxuu qoraagu tilmaamayaa in jihaadka uu yahay waxa midaynaya ummadda islaamka uu allaah ka dhigay hal jasad oo kale wuxuuna leeyahay naxariista iyo karamkiisa waxaa ka mid ah inuu ummaddani u diyaariyey asbaabaha ay ku midoobi lahayd oo ay isugu soo dumi lahayd iyagoo ka shidaal qaadanaya waajibka diineed si gaar ah fariidada casriga ah oo jihaadka waana ummad mid keliya ah oo allaah la doonay inay noqoto hal jasad oo kale sharci ahaan iyo qadar ahaanba iyadu ha oggolaato ama ha diido ha doonto ama ha isku cuslayso kani waa qadarka allaah ee uu u jaangooyey meel looga baxsan karaana ma jirto badbaadana ma jirto aan ka ahayn in la qabsado xarigga allaah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam kadibna inay ummadda u midowdo la dagaalanka cadowgeeda iyadoo ay horkacayaan culimmada rabbaaniyiinta ah iyo mujaahidiinta saadiqiinta ah ayaa lagu yidhi maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab isagoo sii socda maqaalka waxa uu leeyahay caasim almaqribi muslimiinta meel kastoo ay joogaan waa inay ogaadaan in jihaadka aanay horkacaynin culimmada rabbaaniyiinta ah uu yahay jihaad madhalaysa oo aan lahayn wax midho ah nimcooyinka uu allaah ummadan siiye zamankanna waxaa ka mid ah inuu u soo saaray sheekha ashariga ee mujaahidka ah cumar cabdiraxmaan taqabalahullah iyo sheekha ashariga faqiiha ah ee cabdalla cazaam taqabalahullah kuwaas oo aasaasay islamarkaana hogaamiyey kolonyada jihaadka ee casrigan way hijroodeen wayna jihaadeen iyagoo bixinaya nafta maalka ehelka iyo caruurta waxayna u dulqaateen culeysyada uga yimid dib u noolaynta jihaadka sheekh cabdulaahi cazaam ayaa u fatwooday muslimiinta waajibnimada jihaadka isagoo ku dhawaaqay halkudhigii weynaa ee ahaa soo haleela kolonyada si ummaddu u soo ceshato filistiin andalus iyo taako weliba oo ka mid ah dhulalka la haysto sidaas ayayna ummadda ku soo ajiibtay baaqii culimmada iyadoo isaga kala timid daafaha dunida thaquurta muslimiinta ayaana dib u noolaatay ilaa iyo maanta waxay ummaddu wadaa inay ajiibto baaqii culimmada waxaana muuqanaya in ummaddu ay ku kalsoonaatay mashruuca jihaadka caasim al maqribi wuxuu tilmaamayaa in maanta ay masiirada jihaadka la nooshahay guulo waaweyn oo ay soo hooyeen muslimiinta afghanistaan soomaaliya filistiin iyo meelo kale wuxuu leeyahay maanta allah mahadii kadib markii uu alle uu guuleeyey kolonyada jihaadka ee afghanistaan soomaaliya maqribul islaam filistiin yemen iyo suuriya ciraaq iyo thaquurta kale waxaan arkaynaa in kooxo culimo fuqaho ah ay soo haleeleen jihaadka oo ay ku baaqayaan wixii uu ku baaqi jiray sheekh cabdullah casaam ee ah waajibnimada jihaadka iyo in loo soo nafiiro furimaha islaamka si loogu hiiliyo diinta hay-aadka culimada jamciyaadka islaamiga ayaana bilaabay inay soo qaataan adabiyaadka jihaadka oo ay bayaanaadkooda ku soo daraan dhaxalka cilmi ee jihaadka kaas oo maalin maalmaha ka mid ah lagu tilmaami jiray xagjirnimo iyo quluwi dadka ku hadli jirayna ay ahaayeen tiro yar oo la mid ah tiradii raacday doontii nebi nuux ayuu leeyahay caasim al maqribi waxaanu aragnay sida ay boqolaal ka mid a culimmada u soo saareen bayaanaadka ay ku cilaamiyeen waajibnimada jihaadka iyo inay muslimiinta u baxaan jihaadka wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta al aqsa halkanna waxaan ka bogaadinaynaa bayaanaadkii ay soo saareen culimmada jamaacada azaytuuniya ee tuunis fuqahada maqrib iyo muritaaniya culimada qaar ad u ekaha hindiya ee bakistan iyo bariga aasiya waxaan sidoo kale halkan ka bogaadinaynaa culimada al ashar oo ugu baaqay ummadda muslimka ah inay dib u eegis ku samayso xiriirka kala dhexeeya reer galbeedka oo dagaal jihaad ahna lagala hortago iyadoo lagu dayanayo mujaahidiinta soomaaliya iyo afghanistan waxaana ka mid ah hadallada ku yimid bayaanka al ashar yahuudda degan dhulka la haysto ee filistiin ma qaadanayaan magaca shacab madaniyiin ah ee waa dad dhulboobayaal ah oo gumaysi ku haysta dhulalka muslimiinta shucuubta carbeed iyo kuwa islaamka waxaa la gudboon inaanay indhaha ka fiirsan walaalahooda reer filistiin ee waa inay ku taageeraan wax weliba oo ay awoodaan sidoo kale ummadda waxaa la gudboon inay dib u eegis ku samayso ku tiirsanaanta reer galbeedka iyo maraykanka isla qabka weyn reer filistiin waa inay ku kalsoonaadaan in reer galbeedku awood weliba uu haysto haddana uu yahay mid taag daran marka furimaha dagaalka la isaga hor yimaado ee waa inaad wajahdaan idinkoo qabsanaya xarigga allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam halka ay la eg tahay awoodda reer galbeedkana waxaad ku aragteen soomaaliya iyo afghanistan oo aan idinka fogeyn maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab ee lagula hadlayo culimada muslimiinta waxaa kaloo baaq loogu diray dadka mujaahidiinta ah waxaana lagu yidhi in lasoo haleelo kolonyada jihaadka ee filistiin iyo thakhri weliba oo ka mid a thaquurta islaamka waa waajibka saaran ummaddan sidaasi darteed qofkii uu allah horay ugu manaystay inuu soo haleelo jihaadka waxaa la gudboon in ummadda uu ugu baaqo jihaadka isagoo adeegsanaya xikmad iyo wacdi wanaagsan waana in salaadaha uu ummadda ugu duceeyo si uu allaah u waafajiyo khayrka sidoo kalena waxaa la gudboon inay ku tilmaanaadaan akhlaaqda uu allah jecel yahay qofkii kolonyada jihaadka u soo dhowaado taaka in la eg waxaan u dhowaanaynaa masaafo dhan dhudhun qofkii u soo dhowaada masaafo dhan dhudhunna waxaan ugu dhowaanaynaa masaafo dhan baac qofkii isagoo soconaya noo yimaadana waxaan kaga hortegaynaa innagoo ruclaynaynaa ayuu leeyahay caasim al maqribi oo ka mid ah usrada majalada ummatun waaxida qeybaha dambe ee maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab kuna socda culimada muslimiinta waxaa lagu soo qaatay muqtadafaad ka mida kelimaad uu horey u jeediyey sheekh abu xamsa almuhaajir wasiirkii dagaalka ee dowladdii islaamiga ee ciraaq taasoo uu ku sheegay mar uu la hadlayay culimada muslimiinta in jihaad ku guulaysan doono haddii ay guusha timaadana aanay isdhihi doonin iska daaya waa culimadii waagii aad dagaalamayseen garabkiina ka baxay أيها العلماء الأفاضل أيها السادة الأجلاء اسمعوها مني جيدا إننا قادمون إننا منتصرون إننا منتصرون وعسى أن يكون قريبا وعسى أن يكون قريبا وربما في حياة كثير منكم حينئذ لن نتخلى عنكم أيضا فأنتم آباؤنا وإخواننا وفخر أمتنا وعز ديننا وورثة نبينا فإن تركتمونا لن نترككم وإن ابتعدتم عنا فسنلحق بكم ونتعلق في أثوابكم لأنكم مصدر نور وهداية إن ضل أحدكم لشهوة أو شبهة كففنا ألسنتنا عنه وحرصنا عرضه ما لم يفتن غيره بقول أو عمل بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaabaan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dowladda riddada ah ee burkina faso ayaa ku halaagsamay weeraro culus oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin weerarka koowaad oo ahaa mid cagmarin ah waxay ciidamada mujaahidiinta ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ku qaadeen saldhigga ay ciidamada riddada ah ee burkina faso ku lahaayeen mandiqada baaba ee gobolka tuuma intaaysan mujaahidiintu iqtixaamin xeradaas waxay xerada ku garaaceen duqayn culus kadibna halyeeyada mujaahidiinta ayaa dhufeysida ugu daatay murtadiinta waxayna allaha fadligiis mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta saldhigga maleeshiyaadka xukuumadda riddada ah ee wagaduugu ayaa gudaha xeradaasi uga cararay meydadka shan ka mid ah ciidamadooda halka ay kuwo kalena horay u sii qaateen mujaahidiintu waxay sidoo kale weerarkan barakaysan ku soo furteen gaari ciidan shan iyo labaatan mooto qoryo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culus rasaas fara badan iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu halkaas ku gubeen hal gaari oo kuwa ciidanka ah weerarka labaad oo ahaa mid dhabagal ah waxay ciidamada mujaahidiintu u dhigeen kolanyo ciidamo ah oo ka tirsan ciidamada xukuumadda riddada ah ee burkina faso xilli ay marayeen qaybo ka mid ah gobolka diidoogo mujaahidiinta jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta waxay shaaciyeen in weerarkaas ay allah fadligiis ku dileen toddoba askari waxay sidoo kale ku soo furteen afar iyo labaatan mooto iyo qoryo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa sida daranduuriga u dhaca howlgalka ugu dambeeyey ee saddexaad uu ahaa weerar toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ay riddada burkina faso ku lahaayeen mindaqada kunandi ee dhacda gobolka diidoogo weerarkan barakaysan waxaa lagu dilay ugu yaraan hal askari waxayna mujaahidiintu ku soo furteen siddeed gaadiidka mootooyinka ah iyo agabyo ciidan oo kala duwan mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dhankeeda faafisay sawirada khanaa'imta ay mujaahidiinta ku soo furteen labadaasi weerar ciidamada maraykanka ee ku sugan waddanka suuriya ayaa duqeymo xoogan la beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen kooxaha shiicada ee xiriir kala leh dowladda iiraan wasiirka difaaca ee dowladda maraykanka lloyd astin ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi ay fuliyeen laba diyaaradood oo ah nooca f shan iyo toban ayna jawaab celin u yihiin weeraro dhowaan lagu beegsaday ciidamadiisa ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya dhankeeda bentagoonka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in duqeymahaasi ay jawaab u ahaayeen weerarada kooxaha ilaalada kacaanka iiraan ay ku qaadeen xarumaha ciidamada maraykanka ee wadamada suuriya iyo ciraaq dowladda ukrain ayaa lagu eedeeyey inay duqeymo xoogan la beegsadeen goobo caafimaad oo ku yaal duniske ilawareedo dhanka caafimaadka ah ayaa sheegay in cisbitaal ku yaal duniske uu martigeliyey duqeymo xoogan oo kaga yimid dhanka ciidanka dalka ukrain ayna halkaasi ku dhufteen ilaa dhowr gantaal ciidamada dowladda maali ayaa caruur iyo dad shacab ah ku xasuuqay magaalada kiidaal halkaasoo ay kusii xoogeysanayaan xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ee ay geysanayaan ciidanka xukuumaddaasi ugu yaraan lix qof oo shacab ah ayaa ku dhintay xasuuqan cusub ee ciidanka dowladda riddada ah ee maali ay ka geysteen magaalada kiidaal waxaana dadka ku dhintay xasuuqaasi ka mid ah saddex caruur ah sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo maxalli ah dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in xasuuqan ay geysteen maleeshiyaadka dowladda camiilka ah ee fadhigeedu yahay bomaako waxayna sheegeen in khasaaraha dhimasho uu intaas ka badan karo kooxaha azawaadka ee kacdoonka milatari kula jira xukuumadda riddada ah ee bomaako ayaa dhankooda sheegay in weeraro bahalnimo ah oo ay geysteen ciidanka dowladda riddada ah ee maali lagu dilay laba iyo toban qof oo rayida oo ay ku jiraan saddex xaruura xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax umuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawin kala duwan ayaa maanta ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah canaawintaas waa daanta galbeed oo ku dhow inay qaraxdo sababo ku aadana weerarada halkaas kusii xoogeystay walaalkan cabdulfitaax abu muxsin ayaa inoo soo qabanaya wargeyska arrintaas wax ka qoray haye cabdifitaax aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb ee tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay oo uu bilowday ee gumaadka waxshiga ah ee yahuuddu ka geysanayso khaza ee waxaa dhanka kale cirka isku sii shareeray weerarada mustawdiniinta ama shacabka yahuudda u geysanayaan ee dadka ku dhaqan daanta galbeed ee wargeyska the economist oo ka soo baxa ee dalka ingiriiska oo wax ka qoray xaaladaha ka taagan dhulkan ayaa sheegay inay aada u kordheen ee gaboodfallada shacabka yahuudda ah iyo ciidankooda ay u geysanayaan ee dadka ku dhaqan daanta galbeed taas oo keentay suhaybow in mandiqadan ay noqoto mid karkaraysa oo hadda qarka u saaran inay qaraxdo ee saxiifaddu waxay sheegtay in tan iyo toddobadii oktoobar ee yahuudda iyo shacabkooda ay qudha ka jareen ee dad kor u dhaafaya ee boqol iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah taas oo ka dhigan koror aad u badan ee marka loo eego ee tirada dadka ay yahuuddu ku dili jireen ee dhulkan ee ka hor weerarka duufaanta alaqsa majaladu waxay sheegtay suhebow in sanadkii lasoo dhaafay oo ahaa midkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee dhanka filistiiniinta daanta galbeed marka loo barbardhigo labaatankii sano ee lasoo dhaafay sababtuna waxa uu jaraa'idku ku sheegay in shacabka yuhuudda oo garab ka helaya ciidankooda ay aad ugu dhiiradeen ee beegsiga dadka filistiiniyiinta ah laakiin waxa uu wargeysku sheegay suhebow in tan iyo toddobadii bishii hore ee oktoobar ee arrimuhu ay aad isku soo tareen oo dadka afartii toddobaad ee lasoo dhaafay ay yahuuddu dileen ee waxay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore ay yahuuddu dileen eena sababaha ay u kordheen weerarada mustawdiniinta yahuudda ee waxay majaladu ku sheegtay laba arrimood waxaana ugu horreeya in dadka daanta galbeed ee looga argudayo ee yahuuddii muqaawamadu ay dishay bilowgii weerarka ee qaar kale oo mustawdiniinta ka mid ah waxay weeraradan u fulinayaan ee sidii ay culayska uga khafiifin lahaayeen ee askarta yuhuudda ee xoogga ku galay sajiidda khaza si ugu yaraan aysan u dhicin in muslimiinta daanta galbeed ay u gurmadaan ee walaalahooda khaza ama ugu yaraan ay u geystaan weeraro keligii duul ah oo yahuudda lagu mashquulinayo marka waxaan dhihi karnaa waa darbo istibaaqi ah oo lagala hormaray ee muslimiinta daanta galbeed qaar ka mid ah weeraradii dhacay ayuu wargeysku soo sardiyey suhebow waxaana ka mid ah weerar dhacay koob iyo tobankii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay kaas oo ka dhacay tuulada kaysar ah ee koonfur bari ka xigta magaalada nabolis halkaas oo mustawdiniin yahuud ah ay ku dileen ee afar ruux oo filistiiniyiin ah ee maalintii xigtay iyadoo lagu guda jiro ee aaska afarta shuhadada ah ayay haddana yahuuddu waxay dileen ee labo kale oo filistiiniyiinta ah laba maalin oo isku xigta waxaa sidaasi lagu dilay ee lix ruux oo filistiiniyiin ah ee wargeysku waxa uu sheegay in weeraradan ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee daanta galbeed ay iska kaashanayaan ee askarta yahuudda iyo shacabkooda oo iskaashi wanaagsan arrintan ka leh ujeeddada ugu weynna waxay tahay soebow in dadka muslimiinta ah laga barakiciyo guud ahaanba daanta galbeed iminkana soheyb noo soo qabo qaar ka mid ah wargeysadii maanta wax ka qoray arrimaha dhulka filistiin waad mahadsantahay cabdifitaax waxaa ugu horeeya wargeeska libaarso ee ka soo baxa waddanka faransiiska cabdifitaax wargeeskan waxa uu daabacay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu weyn doono taageerada ra'yulcaamka dadka reer galbeedka ah sababo ku aadan xasuuqa wuxuushnimo uu ka geysanayo magaalada khaza qoraaga maqaalkan waxa uu sheegayaa in falalka ka baxsan bini'aadanimada ee yuhuuddu ay ka wado jiidda khaza iyo sidoo kale hadallada nacaybka xambaarsan ee ay ka soo yeeraya madaxda maamulka yuhuudda uu maamulkan u diidi doono inuu sii bulaalo sidoo kale cabdifitaaxu waxa uu soo hadal qaaday falalka cunsurinimada leh ee dadka yuhuudda ah ay ka wadaan dhulka daanta galbeed taasoo uu sheegay inay ka dambeyso xukuumadda netanyahu dhankeeda saxiifadda forian bolosi ayaa iyadana daabacday in xilli dowladaha caalamka indhahooda ay ku sii jeedaan marinka khaza ay ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo dadka yuhuudda ahba mandiqada daanta galbeed ay ka wadaan barakicin cabdifitaaxu iyadoo soo xiganaysa qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale hay-adaha u dooda wax loogu yeero xuquuqul insaanka ayuu wargeesku sheegayaa in waxa ka socda daanta galbeed ay yihiin barakicin lagu hayo dadka falastiiniyiinta ah lana doonayo in dhulkii hadda ku haray gacantooda laga faramaroojiyo qoraaga wargeesku wuxuu intaa ku darayaa in barakicintan ka socota mandiqada daanta galbeed ay tahay tii ugu darnayd muddo tobanaan sano ah oo soo marta dadka falastiiniyiinta ah lana doonayo in gebi ahaanba falastiiniyiinta laga barakiciyo mandiqada khaza iyo dhulka daanta galbeed arrintaas uu ku tilmaamay gumaysi dhammaystiran uu gelayo dhulka filistiin sidoo kale cabdifitaaxoo wargeeska the gadian ee ka soo baxa waddanka ingiriiska isagana waxa uu daabacay maqaal uu ku sheegayo in kuwa dagaalka ku qaaday marinka khaza aysan waxba ka baran duruustii hore mashaakilka siyaasadeedna aan lagu xallin karin dagaal militari wuxuu tusaale u soo qaatay dagaaladii maraykanka uu ku qaaday afghanistan iyo ciraaq oo uu sheegay in gebi ahaanba wax natiijo ah aan laga keenin islamarkaana uusan wanaagsanayn dagaalka militari intaa ayuuna ku daray in dagaalka khaza ay ka imaan doonaan natiijooyin aan la mahdin doonin wuxuu sidoo kale qoraaga maqaalkan uu arkaa in dagaalada ka socda khaza iyo yukrain ay faa'iido weyn ugu jiraan shirkadaha soo saara hubka cabdifitaaxow saxiifadda financial times iyadana waxa ay daabacday in maamulka gumaystaha yuhuudda oo lagu tilmaamo inuu yahay quwadda ugu weyn bariga dhexe sanadadii lasoo dhaafiyo uu diiradda saarayey cadowgiisa dibadda sida suuriya iyo sidoo kale dagaal uu la galo dowladda iiraan balse toddobadii oktoobar khaza uu kaga yimid wax uusan weligii ku fikiraynin cabdifitaaxuu gebagabadii saxiifadda washington post oo soo xiganaysa mas-uuliyiin magacooda qariyey oo amerikaan ah ayaa sheegtay in hadalkii toddobaadkan ka soo yaray ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu ku sheegay in ay doonayaan inay door ku yeeshaan amniga magaalada khaza dagaalka kadib ay arrintaasi si aad ah u mucaaradsan tahay dowladda maraykanka uuna ka soo horjeestay maamulka baydhan arrintaasna waxaa caddeen u ah hadal xalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka oo cabdifitaaxu antonio bilikin uu ku sheegay in maraykanku uu doonayo in mandiqadda daanta galbeed iyo sidoo kale marinka khaza ay ka howlgasho dowlad falastiiniyiinta ay xor u yihiin waa siduu hadalka u dhigay gebi hanba intaas ayaan kusoo gebagabaynay caalamulyoom sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا